raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal raafaylaha ka dhowaada warka hiraabna idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaananka doorkulan dhegaystayaal weliba ku mid ahaa dhimashiyo dhaawaca kudhaladay hoobiyaal la kuweeraray degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo baraaca saaraya xukuumadda soomaaliya oo kadigtii beesara dhaqowa booliska soomaaliya oo muqdishaha ka bandhigtay ee burcad hubaysanaa taliska ciidanka xoogga oo habandhigkii hubiyo qobsadana maamulka gobolka banaadir oo kulan duca ansuubi mas-uuliyiintii ka dhimatay qaraxii xarunta gobolka banaadira madaxtooyada oo warbixin siiyday guddiga la dagaalanka musuq maasuqa madaxweynaha puntland oo guddi magacaabay iyo saldhig yoolin ciidanka militariga maraykanka oo la duqeeya hiraafayla dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo axadeeta taariikhdan weliba kabeeganta labaati shanta bilo toddobaad ee julaay sanada lamada kun iyo labaati kowdan taasulyahayna qodobada hiraabtan warkaananka doorkulan dhegaystayaal ha ka dhowaada warkii hiraabnimo faahfaahsan hiraafayla dhegaystayaal faahfaahino dheeraad ee weliba ha kubaahayna hoobiyaal xalay la kuweeraray degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose hanaseyti oo jeysaday khasaare niskajara dhimashiyo dhaawac iyo weliba burbur hantiyadeeda xubno la sheegay inay haayeen al-shabaab yo ilaayo dhowr hoobiye welibaya ku weerareena degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose welibana inti la xaqiijiyay hoobiyaashaas ka amuuday afar qof oo shacab ah meelo inku badan tuman kalan iyo ka dhaawacmeen wararka hoobiyaasha ee weerarka hoobiyaasha ee kahor waliba degmada awdhegle ku dhiyay dagaal andhexeeye ciidanka dowladii weliba al-shabaab ah kureed markii al-shabaab markaas meelsayt iyo weeraren welibana saraakiil ku tirsan ciidankiyo sheegana in khasaara iyo diirsiyan al-shabaaba weerarkii inka dambeeyey wararkii inka dambeeyey dhegaystayaal hiraabtan uuna ku helahayna degmada awdhegle ee gobolka shabeellaha hoose weliba ay sheegahayna meliseti laga dareemahayay saameynta ku dhalatay weerarka hoobiyaasha guddiga xalinta khilaafaadka arrimaha doorashooyinka dalka weliba hasaaraya habraacyada lakaxaliw khilaafka ku dhaladay doorashada baarlamaanka aqalka sare iyo weliba shuruudaha lambahanya in la habuuhi xubnaha guddiga weliba yoo bandhigana shuruudaha cabashada lakusheena ee doorashada xildhibaanada aqalka sare hanaseyti oo ka kooban afar qodob doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo dhowaan la filahay in markaas ku dhiida magaalooyinka dalka gaar ahaan meelo markaaseyti cabashada ku teeganta ee dowlad goboleedka jubbaland shuruudaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban lamada kun iyo labaatanka lamada kun iyo labaatanki kooda uu soo fuliyo habraacyada hirgelinta heshiiska soomheshiiska siyaasadeed ee hagow doorashada dadban lamada kun iyo labaatanka lamada kun iyo labaatanki kowda ee heer federaal gaar ahaan habraaca lakadhisi guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee habahi ee kowda oktoobar ee lamada kun iyo labaatankii hanaseyti oo sharciga siyow guddiga eegista iyo weliba go-aameysta muranada ee laka diido go-aanka iyo deereen guddiga heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed ee ka eedin codbixiyaasha weliba musharaxiintan tartamaas mid ku mid ah lamada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiga weliba la wadaagay musharaxiintii weliba codbixiyaasha aqalka sare habraacyada xalinta khilaafaadka doorashada aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shuruudaha weliba ku mid ah kow musharax inuus habuuhi shuruudaha musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee kuxusun qodobka kontoonshidaad ee dastuurka kumeeldeerka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba sharciyada kale ee hagow doorashada dadban ee sanadka lamada kun iyo labaatanka lamada kun iyo labaatanki kowda waana la diiwaangeliyey tartamowka aqalka sare ee baarlamaanka tumi koowaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lama weliba kaloo cabashaha gudbi kore guddiga xildhibaanada weliba kaloo cabashahan gudbii hore guddiga xildhibaanada dowladaha xubnoka ee dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba xubnaha ergada laaxulow inay markaas codayaan untartamayaasha aqalka sare ee somalilan iyo si toos weliba ansuubi korana codgudubada markaas ku dhaldo maamulka doorashada saddex waa inay markaas codsi qoraal ah aan gudbiyan guddiga waana habuuhiyaan foomka diiwaangelinta cabashada xalinta khilaafaadka doorashada aqalka sare afar waa inay markaasi dibiyaan beesada diiwaangelinta cabashada oo dhan saddex kun oo dolar oo markaaseyti kala faaqan galka cabashada warqada cadeynta iyo weliba in markaas lakashabay beesada saabta bangiga lang astay haddaba intaas oo shuruu eh haddii uusa buuyahay qofka cabadow guddiga weliba uusa go-aamiyo doonee cabashadiis muddo todob maalmood gudaasha e wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac weliba uusa ka digaya qatar kudhalad u korta beesada la dhaqow soona markaas sheegay in dembe ta arrintaas cidiye qowdana laga qaadan doono tallaabo sharciye wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo waraysi siyaaya warbaahinta weliba uusan kadigay shacabka soomaaliyeed cawaaqibta kudhalada kortaa beesada la dhaqow ee dalka markaas la hageliyo cid walba oo beese isticmaalasa ama keediyaasa ama dadkaba inshal gudbiyaasha weliba waajibka ee beesadan gudbiyaasha meeliya kukoyti in la ogaada meeliyan dararta in la ogaada intaasita haddii ka baxsanto qofka lakela weliba mutayso doone ciqaab ya eri wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabduqaadir maxamed nuur jaamac taliska ciidamada booliska soomaaliyeed weliba xalay magaalada muqdisho ka bandhigka naarog burcad oo hubaysan hanaseyt oo sheegay in dhacayo kajeysi jaran degmada daynile ee gobolka banaadir iyo deegaanadan dhow dhow kusimaha afhayeenka ciidanka booliska gaashaanle cabdifataax aadan xasan waliba sheegay in regan hubaysan yohaayeen haani ee ka dagaalamay isgoyska axis control afgooye ee magaalada muqdisho hanaseyto markaasi sheegeen in markaas dhacyo kajeystahay dhatiyo markaas iskhilaafeen islamarkaana dagaalkii dhexmari ka amwadeen afar qof oo shacab eh oo kajarta hooyo waayeel eh weliba saasoo kale sheegay in dagaalku kureed iyo baxsadeen ciidamada booliska soomaaliya islamarkaana iyo weeraran goob markaas ay ku dhuumaaleysaen kooxaha burcadde gacanta markaas ka dhigeen qaar ku mid eh ragga burcadde ay weliba hobkiyo wadden anka dambeen kusimaha afhayeenka ciidanka booliska gaashaanle cabdifataax aadan xasan weliba sheegay in marna ballan aqbalo doonaa in la dhibaatay shacabka soomaaliyeed islamarkaana ragga burcadde eh lahaqobdi maxkamad la horjeegi doonaa dhinihi kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan qeybta labaatii koowaad iyo daraawiishta galmudug weliba bandhiganaa saanad iyo weliba meydadka saraakiil ku tirsan al-shabaab hanaseyti oo laka dilay dagaalku dhii ee koonfurta gobolka mudug saraakiilla ciidamadu weliba sheeganaa in dagaalkiiyo ka dilan saraakiil ku tirsanahay al-shabaab oo ku sugnahay deegaanada ciidanka howlgalladiiyo ku wadeen ee gobolka mudug saraakiilla daraawiishta galmudug oo warbaahinta sheegaya in markaas la wareegeen fariisimo al-shabaab iyo ku sugnaayeen welina ciidamada iyo meelseytiga ku wadeen howlgala gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ku-xigeenada gobolka banaadir xogayaha guud culimaa udiin agaasimiyaal guddoomiyaal degma iyo ehela yaa xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar welibaan ku qeyb galeen xuska iyo weliba ducalon suubiyaay shuhadadii ka shahidiya musiibadii labaati afartii julaay ee lamada kun toban sagaalkii ku dhiidaya xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar oon ku horreeyay guddoomiyihii gobolka banaadir waan haayi duqi muqdishow ilaah naxariisa cabdiraxmaan cumar cismaan injinieriisow agaasimayaal la taliyaal iyo weliba guddoomiyaal degma munaasabadan xuski weliba ducada ee linkajeedahay khudbad niskajara wacdi diini ee isburaarajin taariikh xuseed iyo weliba duco iyo anka dambeyntii meelseyti khudbad kujeedi gudoomiyaha gobolka banaadir waa dhaduqa muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish welibana sheegay in xuskan uusa nagad u doonaa mid sanad welba la xuso doona silan weynay shuhadadii kashahidii xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ee labaati afartii julaay ee sanadkii laha dhaafiyay lamada kun toban sagaalkii yoo bulshada markaasin adeegow waa gabagabada munaasabada xuskii weliba ducada kureed gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish weliba saasoo kale usa qaabilay ehlada shuhaadada usoon markaasay timid mid mid uan ku wareysahay xaalasho maadaama maamulka gobolka banaadir si gooni uusan ku warhayo ehlada shuhaadada gudoomiyaha gobolka banaadir oo khudbadaas ku hadalo weliba usa hadaladiis kumid ahayay weli waa leeshaayaa inta hadda nool ayaan la dayn oo lagu daba taagan yahay naftana la dhaafsinayaa haddii fursad loo helo waxaa kaliya oo aan dhihi lahaa oohinta aan ku bedelno ad adayg aanna ilaahay tala saaranno cadowgeennana aan meel uga soo wada jeesanno kuwo badan oo ama mas-uuliyiin ah ama shacab ah ama ganacsado ah ayaa maalin walba la handadaa oo la baadaa oo weliba iyagoo baqanaya oo aan raalli ka ahayn ay suuragal tahay in waxyaabo kale oo oo aysan jeclaysanayn loo diro la yidhaha fuliya marka dhibaatadaas waa dhibaato dalkeenna ka jirta una baahan in loo midoobo biidn illahi alkariim waxaan rabaa madaxda amniga qaabishan inaan si gaar uga mahad celiyo oo maalin iyo habeenba u taagan badbaadada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shaqaalaha gobolka banaadir mar raba inaan hadalka ku dheeraado marxuumiintaas allaha u naxariisto samar iyo imaan allaha naga siiyo ehelada si kooban ayaan ayagana isu arki doonnaa haddii aan la idmo dadkii dhaawacyadan wax ka soo gaareen ee hadda nool waa guddoomiye saynab iyo waxaa ugu daran iyo gaboose agaasima gaboose agaasima gaboose wuxuu ku socdaa wiiljer ama gaariga curyaamiinta saaka ayaan halkan ku qaabilnay isaga marka ma aqaan hadda inuu joogo laakiin hadduu imaan karo inuu yimaado waa ku ballannay marka dadka ku naafoobayna intii karaankeenna aan caawinno aniguna intaaan xafiiska joogo waxaan ballan qaadayaa inaan caawiyo oo garabkooda aan istaago biidn illaahi alkariim wixii aan qaban karnayna waa qabannay wixii noo dhimana diyaar ayaan u nahay inaan qabanno ehelada sanadkan kii ka horreeyey waa la fadhiisannay culaysyadooda duruufooda way noo sheegeen wixii aan ka qaban karnayna waa u qabannay haddana diyaar ayaan u nahay sidaas oo kale waxaan rabaa marka inaan halkaas ku soo gebagabeeyo aan u akhrinno faatixada oo khatim ah marxuumiintaas in ilaahay u naxariisto annagana qalbi wanaagsan iskuduubni amni iyo dowladnimo in ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu baaqi yeelo wabilah towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
xuskan oo ee sanadkii lamaad oo weliba laku wadaya in kowda agosto laaka gebagabeeyey garoonka banooniga lugta ee injinidisow stadium ee magaalada muqdisho kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyda qaranka cabdinuur maxamed axmed weliba kulan la qaadaya guddiga mada bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa welibana uusan korbiya hanaanka maamul iyo maaliyadeed ee madaxtooyda agaasime cabdinuur weliba tilmaamay dadaaladii iyo ku biyan dib u haweynta nidaamka shaqaalaysiinta madaxtooyada ilaalinta xuquuqda shaqaalaha maamul wanaagga iyo hufnaanta maaliyadeed ee madaxtooyda dalka kusimaha agaasimaha guud ee madaxtooyda cabdinuur maxamed axmed weliba adkeeyey sida markaas gogoonta in madaxtooyda qaranka hormuud agnagata hay-adaha kale ee dowladda hufnaanta maamul iyo weliba fogaanshada musuq maasuq soomaaliyadeeda dhaqanka guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa weliba dulsurmay dhibaatada uu saleeyay musuq maasuqa weliba cawaaqib xumada kudhalada korta iyo markaas la wadaagay agaasimaha waaxidyada madaxtooyada wacyigelin ka saabsan hogaansanaanta sharciga iyo weliba hirgelintiis anka dambeyntii guddiga mada bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa weliba tilmaamayna muhiimada dalka iyo weliba hormayshay in latala dagaalanka musuq maasuqa taasoo aasaasan ee xaqiijinta maalgaryada caalamiga eh kobaca dhaqaalaha awoodsiinta dhalinyarada weliba xoojinta kalsoonida shacabka ku qaban dowladnimada madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi deni weliba uusa magacaabay guddiga qabanqaabada iyo weliba diyaarinta xafladda xuska maalinta kowda agosto oo kobeegan markii la hindisiyey maamulka puntland xubnaha guddiga xaanaseyti oo ka kooban todoba xubnood weliba badan sho-eeyana wasiirada madaxweynaha puntland welibana yoshalayana magacyadii kow xasan shire cabdi wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland guddoomiye lama cabdisamed maxamed galan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka puntland xubin saddex aamina cismaan jaamac wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka puntland xubin afar jaamac faarax muuse wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka puntland xubin shan cabdisalaan saciid faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka puntland xubin lix cabdi xasan xuseen taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka puntland xubin toddobo maxamed cabdirashiid cali agaasimaha guud ee madaxtooyada dowlad goboleedka puntland xubin dhammaantii weliba ayoo ka shaqeeya doona waa la magacaabay xafladda qabanqaabada xafladda xuska maalinta kowda agoosta oo ku beegan markila hindisay maamulka puntland dhegeystayaal meelihsin warka hiraabtaanka dhugunsa aytan weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo ka dambeyntii saldhig isbahaysiga mareykankiioo ka leeyin gobolka kurdistaan ee waqooyiga iraaq waliba la sheegay in markaas lagu wararay diyaaradda daroon ee si uusa sheegay afhayeenka isbahaysiga mareykanka isoo markaas lahadalow telefishinka al sumeeriya ee ciraaq weliba tilmaamay in diyaaradda daroon ee xalay lagu wararay saldhigaas balse ma sheegna khasaaraha ku dhaladay weerarkaas telefishinka kale ee redwo t v weliba sheegay in daroon lagu weeraray saldhiga militari ee saldhiga militariga ee xariir ee ku yaala gobolka erbil ee gobolka waqooyiga ciraaqa dhinaca kale ciidanka mareykanka kurooga ciraaq weliba la filahaya in markaasaytiya ogolaadan in ciidan show kala bahaan gudaha dalka ciraaq dagaaleen dabeeqada sanadkan ee labada kun iyo labaatii kowda guud ahaanba dhegaystayaal weliba intaha ka gabagabeeyey warkii hiraab maysin guduhu saansan idaacadda raadiyaha baydhaba sieti sagaal division warka waliba sinsaare waan disin guldaraysayay anoo ee maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro ee saaxiibkay saaxiibkay nuur kalsooni iyo farsameeye dhegaystayaal warkan warnimada inteleedin kukulmaan sidaasiyo nabadgelyo Thank you.